bismi illaahi araxmani araxiim halkani waa madasha lixdanka oo aalaaba lagu falanqeeyo faaqidaada siyaasadda soomaaliya caawaxa marti noogu ah suldaan guray xaaji faarax oo ah guddoomiyaha madasha isbedel doonka jubbaland waa hagaag caawa waxaynu taagannahay dhinaca iyo jubbaland state of soomaaliya suldaan guray xaaji faarax kusoo dhawow marka hore madasha lixdanka waa dhowahay walaale aad baa umahadsantiin waa dhowa bal marka hore waxaan rabnaa inaad inoo sharaxdo madashan isbedel doonka ah iyo waxa ay tahay waa mahadsantaha xuseen madashan waa madal siyaasadeed mid qoryo wadata oo dagaaladaysa ma ahan waa madal ay ku midaysan yihiin dhammaan beelaha dega jubbaland waa madal sida magaceedu kaga muuqda ah isbedel doonka jubbaland oo sida hadda maaragtay maamulka jira oo u shaqeynhayo si ka bedelan inay u shaqeysa dooneysa haddii ay ku guuleysato mas-uuliyadda jubbaland hawshani waa waxyaabaha maaragtay abuuritaankeeda kalifay waxaa kamid ah baahida ay shacabka ree jubbaland u qabaan awood qeybsi cadaalad iyo sinaan ay u qabaan weye dhibaatooyinkaas ay tabanayaan ama baahiyooyinkaas jiraa waxay kalifeen noloshaan in la abuuro waa madal ay ku midaysan yihiin dhammaan beelaha dega jubbaland maahan madal beel gaara iyo qof gaara iyo shaksiyaad gaara ay lawa- ay wataan ama dana gaara loo dhisay maahana waa madal ku timid baahida shacabka reer jubbaland waa hagaag dhismaha madashu waa sidee maadaama ay tahay madal siyaasadeed qaab dhismeedskeeda wax ma nooga sharixi kartaa madashaan waxay leedahay golo dhaxay leeyihiin bay leedahay waxay leedahay guddoomiye waxay leedahay ku-xigeen waxay leeyihiin xiriirka arrimaha dibadda arrimaha bulshada gudaha iskuxirka gudaha iyo dibadda waxaa kamid a odayaal dhaqameed waxaa kamid a gabdhaha dhalinyarada madashaan waa madal ay ku midaysanaysaa horey waxugu sheegay dadka degan gobolada jubbooyinka waxay xafiisyo ku leedahay meelo kamid a jubbooyinka ay xafiisyo ku leedahay meelaha kaloo dhimanna maaragtay si nabada ay uga furtaan xafiisyo ay u diyaargaraysan yihiin madashani waxa weeye madal soo dhaweynaysa qof kasta oo reer jubbaland ah oo ama candidate noqonaya ama fikrad ku biirinaya maaragtay inuu ka mid noqdo madashaas mar madashani ma aha madal dad gaara ay wataan ama dad gaara loo diidaya ma ahan waa madal siyaasadeedoo u diyaarsan inay qabato xilka jubbaland waa madal rabta dadka inay maaragtay sinaan iyo cadaalad gaarsiiso waa madal rabta in wixii hadda dhacay ama qabsoomay dhowrkii sana oo jiray maamulka jubbaland ama lixdii sana oo jiray maamulka jubbaland wixii hallaabay ama khaldamay inay saxaan kuna soo celiyaan gacmaha dadka shacabka oo reer jubbaland ayaguna ayahooda ka tashadaan sida ayagu wax u dhisanayaan iyo sida ayagu maaragtay aan loo yeerin ay noqoto waxa dadka iyo shacabka reer jubbaland ay u midaysan yihiin qof walbana cadaaladiisa iyo sinaantiisa uu heli karo sidaasay ku dhisan tahay waana sidaan kuu sheegay wuxuu leeyahay maamulkaas ilaa heer golo dhexe iyo maaragtay heerkaas uu leeyahay noloshu dhismaheeduna qaabkaas wey walaal waxaad tidhi madashan waa madal ay ku midaysan yihiin dadka degan jubbooyinka maadaama aad markii dambana tidhi jubbaland ila jubbaland xagga gobolda saddex gobol labada jubbo iyo gadow marka waa ma jubbooyinka keliya ku midaysan madasha mise jubbaland baa ku midaysan shacabka degan jubbaland horta sidaa hadda adigu udhigaysa maaha jubbaland jubbaland weligaasaa loogu magacdaray weliba meeshu kasoo bilowdana waa doolo weye dadka qaar ba waxay yidhahdaan labada jubbo iyo gado yidhaahda macnuhu saas ma ahan jubbaland haddaad noqosho waa webiga wey webigan wuxuu kasoo bilowdaa magaalada doolow soomaaliya saddex kilomitr meel u jirta oo dalka soomaaliya kasoo galaa ilaa iyo ilaa iyo intuu goobooyinka kaga soo dhadaraayo badda uu kaga daraayo marka macnaha dad baa waxay u fasirtaan jubbada hoose iyo jubbada dhexe inay jubbaland tahay gadana ay gada tahay laakiin saddexda gobol magaca ay leeyihiin oo ka dhexeeya oo loogu magacdaray waa webigaas jubba jubbalandna sidaasaa loo yidhaha marka jubbaland ayay ka kooban tahay madashu iyo dadka maaragtay ka turjumaya qaabkaas weye maahan jubbooyinka keliya ama jubbada dhexe iyo jubbada hoose keliya maahan gadana gaar ma ahan jubbaland welibaasaa loogu magacdaray weliba halkaas kasoo bilowdaa halkaasuna ku dhamaada waagaag aad baad umahadsan tahay sida aad noogu dhexda ee noogu caddaysay dhinaca kale in adiga ku garanay guddoomiyihii waxaad tahay madasha isbedel doonka jubbaland in wax ma nooga tilmaami kartaa ama ma nooga sheegi kartaa madaxda kale ee qaab dhismeedkii aad noo sheegtay in qaybihii madaxda ka ah wallahi haddee hadda inaan idin sheego dee macno kuma jirto mar haddaan ku idin eri shacabka eh, jubbooyinka oo dhan baa maaragtay eh, xubno ka ah. Eh, rag badan oo aqoon-yahana oo qaarkood yurub ku nool yihiin qaarkood gudaha ku nool yihiin qaarkood maraykan ku nool yihiin qaarkood australia ku nool yihiin qaarkood dalka gudihiisa ku nool yihiin baa ka mid ah Eh, hadda hebel baa guddoomiyihii eh, waxaan ku radaa arrimaha bulshada ah iyo xiriirkii dowladda ninkaasaa noo qaabilsan iyo gabadhaasaa qaybtaas noo joogtay iyo dhaqaalaha noo joogtay iyo waxaasoo dhan hadda inaan sheeg sheegno macno badan ma samaynayso mar haddii madashii anigu waa guddoomiye ah waraysi iga qaadaysaan wax weyn oo hadda ku jira male laakiin waxaan ku waa caddaynaya hagaag waa hagaag dhammaan dadka shacabka oo kasoo jeeda jubbaland ama deegaanadaas ku nool kulli inay ku midaysan yihiin noloshan
maxaa qorshe ah oo aad u haysaan jubbaland haddaba maxaa qorshe cad ah oo aad u haysaan jubbaland haddii ay talada gacan jira soo gasho
jubbaland waxaan u haynaa eh, qorshooyin badan baan u haynaa waxaan u haynaa marka koowaad inaan u samayno cadaalad inaan dib u eris ku samayno dastuurka jubbaland waxaad og tahay jubbaland markii asaasmaysay gacmaha shacabka reer jubbaland kuma aasaasmin jubbaland tala ay leeyihiin shacabka reer jubbalandna kuma aasaasmin jubbaland ilaa haatanna kuma shaqayso eh, shacabka rabitaankiisa kuma shaqayso jubbaland waxyaalaha ugu horreeya oon rabno inaan wax ka qabano isbedelka aan ka raadinayno waxaa ka mid ah dib u eegis aan ku samaynayno dastuurka eh, jubbaland dib u eegis aan ku samaynayno awood qaybsiga eh, golaha shacabka jubbaland dib u eegis aan ku samaynayno golaha fulinta jubbaland eh, dib u eegis aan ku samaynayno garsoor garsoorka jubbaland dib u eegis aan ku samaynayno hay-adaha amniga jubbaland iyo waxyaalaha lamid ah waxaasoo dhan maaragtay dadka inay maaragtay cadaalad ay helaan qof kasta iyo beel kasta oo maaragtay beeshaas jubbooyinka degan beelaha jubbooyinka degana waxa ayagu ay raalli ka yihiin inaan ugu shaqayno haddii taas la helo waxaa la helayaa horumar waxaa la helayaa iskaashi waxaa la helayaa waxwada qabsi gobolkan gobol barwaaqaa weeye bad leh biri leh beer leh intaasoo dhanna waxaa looga faa'iidaysan karaa isku duubnaan iyo sinaan iyo cadaalad ee markii la helo laakiin sida hadda noo muuqata wax horumara gobolka kama jiro wax iskaashi ah kama jiro wax isku socda kuma jiro cadowgii ku dhex jiray oo maaragtay gobolka eh, naafeeyey awood looma heli karo in maaragtay laga xoreeyo taasna waxaa keenaysa isku xirnaan laashaa isku xirnaansho la-aanta shacabka iyo maamulka ka jira meesha taas baa marka waxaan rabnaa inaan isbedel ka raadino ku samayno haddii alla idmo qorshe ammaan oo aan ahayn qorshe hadda noo sheegtay ama qorshaha dawladda ama maamulka hadda eh, talada hayaa uu uu gacanta ku hayo idinku ma idii qorsheystahay balaankiina ma ku jirtaa qorshe ammaan oo aad ama qorshe xasilin oo aad deegaanka uga sifeynaysaan burcadiimeedka haysta idinka qorshihiina ma ku jirtaa waa ku jirtaa waxaa ka mid ah marka koowaad horta markii la helo isku xirnaanshaha shacabka iyo maamulka markaas shaqaynhaya waxaan awood u helaynaa maaragtay xasilinta dhulka deegaanada annagu aan degannahay tusaale ahaan hadda waxaad ogtahay gobolka gad oo kale dhammaan degmooyinka gobolka gad oo dhan waa xor weeye walow ay ku dhuumaaleysanayaan maaragtay dariiqyada iyo meelaha maaragtay tuulooyinka ah waxaa hadda xoogga gobol dhan baa naga maqan gobolkii jubbaland waxoo dhan gacanta naga kuma jiro taasna wuxuu ku imaan karaa in la xoreeyo shacabka u dhashay jubbaland iyo maamulka markaa talada haya isku xirnaanshahooda markii taas la helo awood ciidan iyo shacab iskaashaday iyo maamulkii oo iskaashaday waxaan ku sugi karnaa ammaanka jubbooyinka waxaan ku xasilin karnaa kaga saari karnaa kaga sifayn karnaa burcadkaas maaragtay al-shabaabka ee dhulka maaragtay naafeeyey la haray horumarkii gobolka dadkii maaragtay baktistay xoolahoodii ka dhacaya waxaasoo dhan waxaan ku sifeyn karnaa ama uga adkaan karnaa markii maamulkaas aan rabno inaan gacanta ku aan ku qabanno iyo shacabkii reer jubbaland iskaashigooda iyo awoodooda ciidan ay iskaashadaan qorshaha ugu weyn annagoo isku tashanayna oonaan dowladda dhexe ku tashanayn ayadana aan ka heli doonno ciidamo maaragtay garabna siiya laakiin kare jubbaland ahaan jubbaland ahaan annagoo maaragtay awooddanada saarayno in annagu iska horayno shacabkuna aan kaashanno isku xirka marka shacabka iyo maamulka haddaan isla helno waxaan isleenahay waa iska nadiifin kartaan waxaa nagu dhex jira waa hagaag maadaama idinku aad madal tihiin madalna badanaa waxaa looga bartay kala soo jeedin ama furdaamin hawl markaa socota xisbi ma tihiin election gelaya marka sidee baad isleedihiin talada jubbaland waad kula wareegi kartaan
madashaani waa madal siyaasadeed marka hore aan kugu bilaabay madashu waa madal siyaasadeed ayadaa ay kasoo dhexbeli doonaan xisbigii iyo dadkii candidateca noqonayay laakiin hadda waxaa lagu ururinayaa oo lagu midaynayaa dadka siyaasiyiinta aqoon-yahanada waxgaradka ganacsatada dhammaan dadka shacabka oo kasoo jeeda jubbaland oo u arkaya maaragtay dhergaradka u arkaya sida hadda ku socdaan inay ka fiican tahay in isbeddel la helo baahida dadka uu qabo la ururiyo waxa maaragtay loo baahan yahay horumar lagu gaari karo la ururiyo halkaasay kasoo baxaysaa haddii aan layno maaragtay xisbigii maaragtay talada qaban lahaa iyo siyaasadeedba
ma idinkaa soo saaraya xisbiga mise nin is-sharaxay oo madasha taageero ka haysta ayaad taageeraysaa
maya waa kuu sheegay xisbigu wuxuu leeyahay maamul buu leeyahay madashu xis- maamul bay leedahay golo dhexay leedahay men bareso aada u fara badan bay leedahay qof kasta oo candidate noqonaya oo madashaan ka mid ah waxaa maaragtay soo saaraya madashaa soo saaraysa ayadaa maaragtay shuruudihii lagu looga baahnaa qofkaas iyo dadka qabanaya xilkaba halkaanay kasoo dhexbaxayaan haddii aan leedo
waa hagaag maxaad is leedahay way ka hadlaysan yihiin maamulka jubbaland oo aad isleedihiin idinku waad dardargelin kartaan oo waxbaad ka qaban kartaan waxyaabaha ugu muhiimsan aad is leedahay maxaa kamid ah wallaahi haddii dadka jubbaland kasoo jeeda iyo dadka kaleo soomaalida ah ee deegaanada deganba waxay garan karaan waxaa meesha ka hadlaysan maadaama markii horeba dee madasha maamulkan jubbaland aysan ku imaanin rabitaanka shacabka reer jubbaland salatooda ayna ku imaan wadqeysa cadaalada aysan ka jirinin wixii hadlaysan waad garan kartaa min bilow ilaa dhamaad baa hadlaysan hadda wax la dhihi karo way hagaagsan yihiinba ma jiro cadaaladu kama jirto sinaan kama jirto golal awood qeybsi loo midaysan yahay kama jirto waxay tahay golaha fulinta hadday tahay maxaan ku yahay sharci dejinta hadday tahay garsoorka hadday tahay amni hay-adaha amniga o dhan waxaasoo dhanba waa waxyaalaha maaragtay keenayba baahida baahida in loo qaboba in isbeddel la helo oo dadka shacabka reer jubbaland ay dareemayaan in arrintaas looga baahan yahay isbeddel isbedelkaasna uu ka yimaado dadka shacabka ah oo deegaanadaas degan waxgarabkooda iyo aqoon-yahanadooda iyo siyaasiyiintooda inay ka midoobaan sidii looga gudbi lahaana ka tashadaan marka mama isdhihi karnaba waxaasa hadda u hagaagsan hadday u hagaagsan yihiin oo dadka maamulka halkaas jooga iyo isku xiran yihiin shacabka reer jubbaland horumar muuqdaa la gaari lahaa ama mid ammaanka lagu soo hayo ama mid kale oo horumarineed baa la gaari lahaa gobolku gaari lahaa gobolkan dalka soomaaliya ugu barwaaqaysan yahay wax marka hadda aan dhihi karno wax horumaraa laga gaarina ma jirto lixdaas sano oo maamulka hadda shaqaynayo
maxaa qorsho ah ood u haysaan caasimada bu-aale ee maamulka jubbaland
wallaahi hadda caasimad bu-aale wax hadda la isku raacsan yahayna ma ahan waa waxyaalaha dib yorista lagu samayn doono weye gobolkan saddex gobol weye waxyaalaha aan ka hadlayno oon leenahay dib yorista lagu sameynaya dastuurka kamid ah markii taas aan maaragtay golaha cusub oo maamulka qaban doona iyo waxyaalahaas xista oo shacabka reer jubbaland ay rabitaankoodu ka yimaado halkaasay ka imaan doontaa meesha caasimadda noqon doonta laakiin gobolka waxaa nooga jubbada dhexe waxaa nooga qorshaysan inaan xoreyno sida sida ugu dhasaha badan tallaabada ugu horreysa oon qaadayna ay noqotay xoreynteeda marka taasna saasaa nooga qorshaysan haddii aan leedo
guntiga gunaanadkii maxaad uga tegaysaa ama maxaad kula dardaarmaysaa shacabka maanta ku dhegeysanaya ee soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer jubbaland waxaan uga dardaarmayaa shacabka reer soomaaliyeed oo meeshan ku jira meel kastaba ha kasoo jeedeen gacmaha in la isqabsado laba iyo labaatan sanaan dowladlaan ahay dhibaatadayna soo gaartayna waad arkaysaan meesha marka dalkayagii maanta oo marayaan iyo dekedahanayi waad arkaysaan waxaasna waxaa looga gudbi karaa midnima looga gudbi karaa haddiise la yidhaahdo hebel waa saas iyo qoladan waa saas la yidhaahdo marnaba lama gaarayo danta la leeyahay iyo horumarka khilaafku wuxuu keenaa in maaragtay lasii ka burburo oo laga kala tago dad badan oo cadow kuwa ana kaa faa'iidaystaan dalkan soomaaliyana waa dal hodan ah khayraadkana hodan ku ah macaadiinta iyo shidaalkana hodan ku ah badda afrika ugu dheerna iska leh waxaasoo dhan baa loo hanqaltaagayaa waxaas waxaan uga gudbi karnaa inaan difaacano midnimo qof kastoo soomaaliya mas-uuliyad baa ku saaran mas-uuliyadda ku saaranna waa midda adiga arti lagaa rabo oo ah inaad ka shaqayso midnimo oo iska dhaafno waxaa la yidhahdaa qabiilka oo kana waa ree hebel iyo kana waa ree hebel aan iska dayno qabiilkan ilaahay siduu ugu talagalay oo isticaarad waa in laisku garto oo dad aan ka ka dhigno laakiin aan noqono horumarka iyo marti waxaas hore inaan u sinaano aan ka gudubno waxaa la yidhahdaa qabiilka sababtoo waxaana deeqa dalka ayaana deeqa waxaana deeqa islaamnimadaana deeqda waxaana deeqa soomaalinimadaana deeqda intaas hal qoys baa naho soomaaliya la yidhaahdo abti iyo xidid iyo adeer iyo walaal baan isu wada nahay markaaska boori ilaa raasacteer dad wada dhashay baa nahay meelaan qof soomaali ah ama qabiil soomaaliya laga helay intaas ma jirto wax hadda nagu kala maqan oo la haysana ma jiro aan ka shaqayno midnimada isu tagga isu tanaasulka isku isku xirnaanshaha iyo inaan difaacano qarankanaga soomaaliyeed oo hodanka ah taas maaragtay baan kula dardaarmayaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland waxaan ka codsanaynaa madashaan inaad ka soo qayb gashaan waa madal u furan dadka reer shacabka reer jubbaland waa madal aan qoys iyo qolo gaara iyo kuwo kaloo danaystayaal ah oo gaara aan aan maaragtay loogu adeegayn waa madal nin siyaasi ah uusan ku shaqaysanayn oo lalahayn ninkaasay maaragtay daba joogaan waa madal u furan inaan jubbaland gaarsiino horumar cadaalad sinaan isku xirnaan ayaheeda inay ka tashato waxay kaloo faragelin lagu hayo aan iska saarno hadday tahay dowladda derisa hadday tahay cidda maaragtay ammaanka noo jiidayso al-shabaabka oo kale ah waxaasoo dhanna waxaan ku gaari karnaa midnimaan ku gaari karnaa midnimo waxaan unit ku weynay tabraaruq ku heli karno midnimadaan xoojinno midda guud oo soomaaliyeed iyo midda noogaarka ahba aad baa umahadsantihin kaasi waxa uu ahaa suldaan guray xaaji faarax oo ah guddoomiyaha madasha isbedel do'ka maamulka soomaaliyeed ee jubbaland suldaan aad iyo aad ayaa umahadsantahay adigaa badan xuseen